munaasabada daafurka xanaanka diiwaangelinta ganacsiga hirshabeelle yoweyba laga gobaday magaalada jowar ee caasamada dowlada hirshabeelle taasoo ha gaaban gaabaday wasaaradda ganacsiga dowlada hirshabeelle munaasabada waybaa ku qaybgalay mas-uuliyiin ku tirsan lamada gola dowlada hirshabeelle agaasimyaalka guud ee wasaarado hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe kan degmada jowhar ganacsata iyo weliba marti sharaf kala ankoreen gudoomiyaha dowlada hoose degmada jowhar ayaa ku hadlay ujeedka kulanka
bacda salaam run ahaantii waa soo dhowaynaynaa haddii aanu nahay dowladda hoose hanaankan quruxda badan ee maxaanku idhahata lagu diiwaan gelinaayo ganacsatada hadda casriyaa la gaari maalmahan waxa waaye amaba sannadahan casri fiicanaa la gaari oo dadka ay ku han qaadi karaan waxaan arkay waxaa fiirsanaysaa maxaa la dhahaye social mediaha waxaa arkaysaa wax oo la gadaayo oo markaas ka dalbanaysid lacagtaada meelaad ku shugaysataa ma ogid qofaa taleefonkiisa meeshuu qoran yahay shaygaasaa ka dalbanaya haddana meeshaad joogtadaas kugu keenaa waxaa waaye casri la gaari waaye sidoo kale wasaaradda howlahan ay magaciisa ay ku tallaabsatay waa soo dhowaynaynaa haddii laftirkeenna ay wax aan ka barano waxaa dhici doonto laftirkeenna in diiwaangelinteenna ay noqon doonto sidaas iyo si la mid ah hirshabeel oo dhanna waxaan leenahay waa u gudbi doonaa hadduu al yidhaahdo waa jirtaay in magaciisii la samaysto cabdilshideye laakiin tan haddii loo gudbo waxaa laga gudbaa hadduu al yidhaahdo cabdilshideye waxaan leeyahay waa soo dhowaynaynaa haddaan nahay golaha deegaanka dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowladda hirshabeelle cabdirasaaq ciiltare iyo sharaaxaad kubie ujeedka iyo muhiimadda hanaanka casriga use oona ka tilmaamay bilaaw cusub ee ganacsi furudoona bacdisalaam maanta waxaan isku imaanay waa maalin weyn oo aan daafurayn oo sistem online ah sistamkaani maanta wuxuu rabnaa in faa'iidadiisa iyo aan ka hadalnay ujeedkiisa guud sistamkaani wuxuu quseeyaa waxaa loo yiraa hirshabeelle business research system waxaa loogu talagalay in ganacsatada dowladda hirshabeelle in lagu diiwaangeliyo loona diiwaangeliyo si online ah isagoo loo kaashanayo qofka isticmaalo aaladaha teknolojiyada inuu isticmaali karo asagoo joogo xaruntiisa ama meel kasta oo ganacsigiisa ah inuu soo ablaan garayn karo ama soo codsan karo in ganacsigiisa loo diiwaangeliyo hadduu kambani yahay hadduu yahay ganacsi kale gaar ah waxaa marka maanta aan iskugu imaana waxay tahay kulankaani inaan ku daahfurno sistamkaas onlineka maadaama adduunka uu guuriyo online ka qabtaanba in lagu shaqeeyo baayo online oo jira marka loo fiirinayo soomaaliya dhan waxaa la maraya hadda registrationka waxuu maraya in loo guuro si online ah halka marka hore aan ku shaqayn jirnay manual maanta waxaan guuraynaa system systemkaas wuxuu faa'iidaysa oo noqon doonaa marka qofkii xafiiska oo wasaaradda ganacsiga inuu soo raadiyo accesskiisa uu yaraan jiray in maanta ay u fudaatay in uu soo buuxin karo xogta ama shuruudaha laga rabay oo ah personal informationkiisa si kambanigaas ama ganacsigaas loo sameeyo registration registrationkaas marka wuxuu u fudaynayaa in la helo daafurnaan daafurnaantaasna ay tahay haddii ganacsiga ama kambaniga shalay waxaa jiray caqabado iska jira oo ah in marka la sameeyo dokumentiga wasaaradda laga been abuuro la isticmaalo dokumenti oo wasaaraddii leysinkeeda loo okaysiinayo taas loo yaray marka maanta waxaan rabnaa daafurkaas oo ugu faa'iidaysanaynaa in sistemkan uu xadidi doono wax kastoo dokumentigii wasaaradda ku saabsanaa oo shalay leysinka laga been abuuri jira waxaan rabnaa in maanta meeshaas ku ekaato aduu leeyiraa waxaa maanta aan rabnaa marka inaan siino hay-adihii maadaama ay nala joogaan iyo bangiyadii iyo nootaayoyinkii iyo qaybihii markaas shaqada gaarka hadlaa ganacsatada rugta ganacsiga iyo ganacsatada diaalaheed inay sistamka uu maanta noo daafuran yahay noo ahaan doono wixii saacaddaas ka bilaaba system u shaqaynaya as online ah bortalkiisa ama linkigiisana qof kastana oo heli karo oo beejka wasaaradda inta ka helo annagoo na soo raadin ama wasaaradda waxay leedahay waa ognahay sida ka warqabtaan xafiismanka ugu weyn waxay ku yaalaan jowar iyo beledweyne oo access u leh haddaba saacadda la joogo tiim inoogu diyaarsan yihiin kambanigii rabo in loo rasisgareeyo loogu faa'iideeyo oo saas loogu diiwaangelin lahay waxaa marka faa'iidooyinkaas ka mid ah sistamkan wuxuu ka shaqayn doonaa geygiga hirshabeel oo dhan halka aan rabno in hadduu ilaa yaraa aan ballaarino ee aan guurno wax loo yaqaano s b r s oo ah somalia business research system aan guuli doonaa wasaaradda ganacsiga dowladda hirshabeelle ayaa tilmaantay in hanaanka casriga uusa iyako muhiiman ee dhisowka nidaamka hufan ee fududaynta diiwaangelinta ganacsiyada kaasoo doorweyn ku qaada doona kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta ganacsiga ku jira deegaanada dowladda hirshabeelle